barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal wuxuu gabyaagu u baroortaa nin madax ahaayo bulsho weyntii uu ka baxay dhexdeeda magac iyo maamuus dheeri ah ku lahaa markaas oo kale wuxuu soo bambixiyaa dareenka guud ee ku soo kordhay dadka iyo degaanka ay dhimashadu ka dhacday taana aan ku tusaaleeyo suldaan soomaaliyeed oo markuu geeriyooday ay maansayahanada qaarkood gabayo ugu baroorteen waxaan u jeedaa suldaan yuusuf cali oo keenadiid ku magac dheeraa jeefna ka talin jiray mudug iyo galguduud gobollada aynu hadda u naqaan ayna ku jirto qayb weyn oo ka mid ah xeebaha koofureed ee badweynta hindiya waa ceelhuur iyo garacad deexda u dhaxaysa inta si aanan soo gudbin tixihii markuu dhintay loogu baroor diiqay aan horta idiin dulmaro tabtii uu suldaanka ku dhoqday iyo saddannadaas kontonka sano dhisnayd guuldarradii ay ku soo gebagabowday waxaan joognaa hilaadda dhammaadkii kun iyo siddeed boqol iyo lixdanadii qarnigii sagaaliyo tobnaad meeshu waa gobolka bari ee baaxadda weyn leh waxaa ka taliya boqor cismaan maxamuud oo guddoonka ugu dambeeya aan isaga iyo walaalihiis lagula murmin xarumaha fadhigiisu waa magaalooyinka baargaan iyo caluula yuusuf cali isagu reer boqor ma aha kama safoga waa boqor tiirshe birsadda talada mar walba ka ag dhow dhagaha boqorkuna ay u furan yihiin waayadaas haddaba la isku wanaagsanaa ayuu yuusuf cali wuxuu boqorka siiyey gabarh uu dhalayoo caasho keenadiid la odhan jiray waxay gacalo ku wada joogaanba muddo kadib ayay nimankii xididka iyo xigaalkaba ahaa isqabteen oo maxay isku qoonsadeen war uma hayno marahayga cid u haysaana sooma dhowaan waxayse ila tahay maamulka dadku inuu ahaa waxa loo fili karo qardoofada inuu dhex dhigay awal horese hoos iyo afkuunbay ku ekayde kol dambe ayay colaadoodii soo ifbaxday mar qura ayay yuusuf cali ka go'day intuu bisinka qabsado inuu boqorka afgembiyo sidaana uu isagu talada kagala wareego sanjibaar buu isa sii taagay yamanna rag buu u dirsaday isaga oo sarab iyo saanadoona habeenkii dambe ayaa ciidan tiro yaroo isagu ammaanduulo u ahaa waxay weerar hubaysan ku qaadeen qalcaddii uu boqorku caluulo ku lahaa ee uu wax ka maamuli jiray waxbase ugama naasacadaan inta laga hub iyo rag batay ayaa la jabiyey mase quusane weerarro kale ayuu isku dayey guulse kuma soo hoyn yuusuf cali markay taladii reer barigu usoo gacan geli weydey ayuu daraabay wuu toloobay inta la heshiiyey boqorkii uu sodoga iyo adeerkaba u ahaa iskalaba joogine wuxuu dhaar ku maray gegi isu dhow iyo meelo isu ogorgaletoona in aanay weligood dambe ka soo wada toosin waxaa ka go'day inuu samaysto saddana u gaar ah markaas buu isaga oo doonni ku wataa rag iyo hub qarxa oo markaas aan dhulka soomaalida laga aqoon wuxuu sahansaday xeebaha badweynta hindiya meelo ka mid ah ugu dambaystiina dabayaaqadii kun iyo siddeed boqol iyo toddobaatanadii qarnigii sagaal iyo tobnaad ayuu xeebta hobyood salka dhigay halkaasoo markaa ka hor ahayd meel loogu soo arooro ceel ku yiilo qoolle la odhan jiray odayadii arkay ee aanu aragnay siday sheegeen suldaan yuusuf cali nin garaad badan buu ahaa sidaa darteed baa sadanadaas oo uu cidlo ka abuuray ay muddo gaaban taabagal ku noqotay xogaggii markaa dunida ugu cadcadaana ay u aqoonsadeen talyaaniga ayuu la saxiixday heshiis saaxiibtinimo oo hobyo ka dhigay maxmiyad iyaga hoos timaada heshiis la mid ah ku hore oo boqor cismaanna ay la saxiixdeen adduunse ma dhami buu dhashaye bilowga qarnigii labaatanaad ayay suldaanka iyo sadanadiisii dhibaata la soo deristay waxaa xoog u socda daraawiishi dagaaladii ay gumaysiga kula jirtay laakiinse iyaga iyo keenadiid waa col iyaga iyo boqorna waa col suldaanka iyo boqorkuna waa col waa kun iyo sagaal boqol iyo saddexdii waxaa aroosan ololihii saddexaad ee ingiriiska u abaabulay in daraawiishta lagu tirtiro markaas baa generaal manning iyo waxaa is afgashaday talyaaniga waxay ku heshiiyeen ciidan fara badan oo maraakiib lagu wado in xeebta hobyood laga dejiyo kolkaasna daraawiishta nag lagaga dhigo suldaankii oo aan qorshahaas la ogeysiin ayay ciidankii soo rogeen markaas bay weydiisteen in saad iyo gaadiidba uu ciidankaas ku taakuleeyo taasoo uu iska soo taagay waxaa laga wariyey inuu yidhi in cabdilla xasan annagu col aan ahaano uga sahiilin maayo nin iiga shisheeya oo uu ingiriiska ula jeeday taas ayaa lagu qoonsaday markab xeebta taagan oo loogu sheegay in dushiisa qadar sharaf lagu siin doono ayaa markuu soo koray la dhaqaaqay cadan oo ingiriisku haystay ayuu dabin ku xiraa mar dambana waxaa loo wareejiyey asmara oo dhowrgu uu talyaaniga ugu qabiraa ilaa uu araggiisii ku waayey wax kastaba ha la soo maray sudaan kenadiid oo xabsiyadii gumaysiga aad ugu silcay caafimaadna liita ayuu talyaanigu hobyo ku soo celiyey dabadeedna bishii sebtembar kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo tobankii ayuu halkaa ku geeriyooday isaga oo afar iyo toddobaatan jir ah curadkiisii cali yuusuf la odhan jiray ayaa suldaan noqday dabadeed janaayo kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii waa tii la jabiyey daraawiishoo soomaali loo soo adeegsaday shan sano kadibna wacadkii uu labadaba la dhigtay intuu ka baxay ayuu talyaanigu ku duulay sadanadii hobyood iyo boqortooyadii bari iyaga oo weli col ah iyaga oo weli ku diriraya ayl iyo garacad annagaa leh iyo melihidine annagaa leh waxaan maqli jiray waraah carbeed oo tiraahda maanta shalay u ekaa sida la wariyey aad bay dadkii dagaanku geerida suldaanka uga naxeen waxaase ugu daraa yuusuf ibraahim oo yuusuf dheeran loo yaqiin kaasoo warkaas cadan ku maqlay dabadeedna ugu baroor diiqay tix aanaan wada helin inta naga soo gaadhaysa ay tiiraayo miidhan tahay waxayba la noqotay in geerida suldaanka uu cirku la ilmaynayo in qoraxda ifkii ka tegayoo arladu ay dartiis u mugdiyowday in geedihii ubaxa lahaa ay u engegeen dunida oo idilna ay dam u tiri wuxuu yidhi dadkaan aragnay aradkii hobyood amarka lay sheegay arbow keenadiid adamihii iilka lagu awdiye araxdiyo haddaan oofta midig a ka leeyahay cirkaa ooyayaa waa abkiyey sida agoomeede arooryadana shamiskaan iftimin oogta waa beriye arladana dhirtiibaa engegan ubaxu saaraaye adduunyaduna amug bay u tiri umashadiisii kolna haddaannu ururkii shirka iyo geedkii imanaynin halkii laysu uumay iyo hadduu aakhiro u hoyday samirka ha ilaawina wixii tagay ma eegtaana buur xasan shiil oo gabay aweyti loo yiqiin ayaa isna geeridaas dhab uga murugooday si uu haddaba murugadaas inoo dareensiiyo wuxuu baroortiisa ku soo gebagabeeyey halkii geerida keenadiid looga soo sheegay inay u dhaami lahayd in looga soo sheego ciyowba in adduunka la laabi doono berri ama beri dambana buunka qiyaame la afuufi doono wuxuu yidhi warka xalay keliyaha iga qabtay een qaadan kari waayey oo sida waraabihii qabsaday qalaya jiirkayga oo dhididkii iga soo qac yiri qooyay maradayda oo aan dhafoorada qabsaday sida nin qaamaysan in qiyaamihii dhaco miyo aniga lay qaatay buuri dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo